shir ka mid aan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay marxaladihii shirka dib uheshiinka uu soo maray shirkii wuxuu furmay lix iyo tobanka bishaan shir la wada og yahay oo soo socday agosto laba kun iyo saddex iyo tobankii addis ababa agreement kasoo bilowday oo haddana meeshan lagu dhamaystirayay buu ahaa indhaha laskuma haysto waa la wada og yahay shirkaasi wuxuu yahay iyo siduu u socdo waxaan maqlaynaa shir baa garbaari ka dhacay waa ta cidda furtay oo garbaari ka furkara shirka marka waa ta cidda garbaari noo doomartay marka in lais warsa horta taasaa yaa mudan ma doonin in shacabka la marin habaabiyo ummadaha ka soo jeedo ee gobolka gado in la marin habaabiyo dooni mayno inaan u kala bixinaan rabnaa maanta shirka nagaa jaraayid ma jiro shir garbaari ka socdo garbaari waxay u baahan tahay maanta gurmud abaar baa ka jirto dhibaata ka jiro iyo dhaamin iyo taakulayn dadkaas loo geystay u baahan tahay in la siyaasadeeyo ummadda uma baahno dadka siyaasadeyna waa kuwe waa kuwa siyaasadeyn jiray labada sana ka socon weyda maxaa lahaha jubbaland dhismaheedii ay ka socon weyda wey anigu waa hebel iyo hebel waa hebel haddii inaan dhawaxbo waxama saamaynayse laakiin beesha caalamka o dhan baa arkayso waxaa arkaya maxaa la yidhahdaa ilaahay idinkiisa ee dadka o dhan baa ujeedo dadka uqulqulahayo waa kuwe mana lagoyn jireen misena waxbay noo tara jireen waxaan filayaa lugooyada hore laisku waday ma soconayso shir dib oo heshiisiineed kismaayu ka furan waa soo ordahaya diasporan ka imaanahaya saan usoo ordahayaan iska dhexgalahaya maya mana ma soconayso taas ma soconayso insha allahu tacaala waxaan leenahay waa u aqal celinaynaa garbaharey maanta waxay u baahan tahay biyo dhamin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay gurmad abaarad bay u baahan tahay waxay kaloo u baahan tahay shabaabkii baa kulaalahaya toddoba kilomitir banaanka lagama aadi karo gurmad ciidan iyo shabaab kale dagaalkiisa u baahan tahay uma baahna dagaal siyaasadeed iyo waxaan loo joogin dad labaatan iyo laba sano maxaa la yidhahdaa dibadaha jiray oo aan ka warqabin meesha la soo maray iyo waxa lagu sugay aan ka warqabin inay maanta yidhahdeen garbaari aan shir siyaasiskaada guleynaa maya ma loo dulqaadanayo waxaan leenahay ka tanasula isku noqdo andhuftiina dib u ceshada waxaad u heli kartaan garbaarey gurmud abaar baa ka jirta garbaarey iyo gobolka o dhanba biyo dhaamin ha loo rogo haddaad ku adkaysataan inaad na maqli weydaan si fiican baad noo maqli doontaan hadduu ilahi raadi si fiican baad noo maqli doontaan si fiican baad noo maqli doontaan waxaan ku awadigaynaa inuusan meeshaas shir ka jirin labaatan iyo labada sano dadkii maqnaa kama yeelin hadda inay dagaal la geliyaan mar labaad ma ka yeelin inay dagaal la geliyaan